wuxuu yidhi xaalu ufeysaaye xamaaraad xaalu ufeysaaye xasan shiiqow ha ku xiigsaaniin xeeb waa arshiiq odayaashan uu kulan ku yeeshay deegaan hoostaga magaalada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedaan qorshe uu xasan sheekh la damacsan yahay magaaladaas taas oo uu kaga iibsanayo dad ganacsato ah waxa ay tilmaameen in markii uu xasan sheekh soo xaalufiyey magaalada muqdisho uu iminka usoo dhigtay gobolada dalka soomaaliya taasna aysan aqbali doonin haddii ay yihiin odayaasha magaaladaasi warshiiq waxa ay sheegeen in uu ganacsatada kula heshiiyey boobka dhul badan oo ku yaala magaaladaasi warshiq iyadoona dhulalkaas qaarkood ay degan yihiin dad shacab ah sidoo kale waxa ay hadalkooda ku dareen haddii dhismo ay ka bilaabaan ganacsatada magaaladaasi in laga dhaxli doono burbur iyo dhibaato taasi ka horna ay bannaan tahay in bannaanka laga maro dhulkooda oo la rabo in si sharci darro ah loo boobo ku yaallo degmada warshiikh mana oggolaa doonaan waxaan leennahay dadka sida been abuurka wax loogu sheegay ama warqadaha qaladka loo qoray loo geeyey ou ka mid yahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ha ka fiirsado dhisma haddii lagu bilaabo oo annagoona la weyddiin la bilaabo burbur iyo dagaal iyo balaayo in nagala kulmo maxaa yeelay nin mooridiisa looma dib dhaafo dhul la degan yahay oo dadkii xoolaaliyda degan tahay ee beeraaliyda degan tahay oo dadka iska lahay in nabadoonnadoora lagala tashanin maaragta ma la helaayo dhulkayna beec ma ahan haddii oo boob ou yimaado waa dhibaato boob ma dhici karto dowladda waxaa la rabaa inay wax xasiliso maahana inay dadka barakiciso ambay dab ay huriso lama rabo dadka ku dhaqan magaalada warshiiq ayaa eedeymahan jeediyey saacada ka hor iyagoona si cad u sheegay inay aqbali doonin waxa uu xasan sheekh la damacsan yahay xasan sheekh oo horay usoo xaalufiyey magaalada muqdisho dhanka kalena horay ugu soo oysiiyey hooyooyin badan oo masaakiin ah ayaa hadda usii tafaxiitay gobolada dalka isagoona u aabayeelaynin danyar iyo duqoyba